dhegeystayaal markanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaana soo diyaariya halkan idinkala socodsiinaya wariyaha v o a london ridwan xaaji cabdiweli
toddobaadkan barnaamijka waxaannu uga hadlaynaa munaasabadaha lagu xusayo dhalashada nebi moxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee iyadoo sannad kasta bisha rabiicul awal ee soomaalidu ay u taqaana mawliidka ee sannadda hijriyada dunida islaamka iyo dadka muslimiinta in badan oo ka mid ah ay munaasabadahaasi xusaan dalka swiden waxaa bishan oo dhan ka soconaya munaasabaddaas lagu weynaynayo dhalashada nebi moxamed calayhi asalaatu wassalaam waxaa barnaamijka haddaba marti ku ah sheekh cabdiraxmaan sheekh muxyidiin celi oo ka mida culimmada ugu caansan suufiyada waxaana hadda uu ku sugan yahay magaalada stockholm kusoo dhowow barnaamijka sheekh cabdiraxmaan baarak allahu fiik waan ku dhowaa ridwan sannad kasta bishan oo kale guud ahaan dunida islaamka waxaa laga xusaa dhalashada nebigeenna moxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee bal marka hore ujeeddada shirka hadda ka bilowday dalka swiden ayaan jeclaan lahaa inaad faahfaahiso bismillahi alxamdu lilah wsalaatu llahi wasalaamuh calaa xabiibihi wakhiileyhi wakhiratii min khalqihi wamustafaah wacala aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah wabacdu ridwan aad baad umahadsan tahay runtii camalkan la leeyahay camalu lixtifaali bidikri almawlid ama muslimiinta inay u dabaaldegaan dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ay xusaan ay xasuustaan kollay ujeedooyinkiisu way fara badan yihiin laakiin markii uun lasoo aruuriyo waxaa la yidhaahdaa waliana alxukma cala shayi farcun can tasawurihi shay markii la rabo in xukun iyo guddoon laga qaato waxaa muhiima shayga horta in la fahmo asiga kadib baa markaa guddoon laga qaadan karaa ama xukun laga qaadan karaa ujeedooyinkiisa haddii aan si kooban u sheega waxaa weeye waa howlwadareed muslimiinta ay samaynayaan sida badanna ay ugu talagaleen inay isku kaashadaan inay u qumaan waajibaad uu kamid yahay shukri iyo tacdiim nabiga la weyneeyo iyo ilaahay in loo mahadnaqo iyo in muslimiintu ay farax iyo raynrayn ay ka muujiyaan iyo sidaas oo kaleetood iyo iimaanka lagu cusboonaysiiyo tajdiid lagu sameeyo iyo la sameeya waxa la yidhaha anwaaca ficli alkhayraadka dhammaan wixii khayr oo markaas ama in muslimiintu ay qadaayaadkooda u hadlaan qadaayaadka markaa yacni yani macal wakti ah oo markaa taagane la yidhaahdo waa zamanka ay markaa muslimiinta ay nool yihiin qadaayaadka caamka ah iyo kuwa khaaska looga hadlo la isku booriyo khayrka la isku sheego waa ujeedooyinka ugu muhiimsan waa garta waayahay markaan eegno sweden oo kale waxaad moodaa inuu yahay dalka inta badan ay isugu yimaadaan dadka ka yimaada qaaradda yurub ama dhalashada nebi moxamed caleyhi salaatu wasalaam si weyn loogu xuso sannad kasta waxyaabaha ay soo jeedin doonaan culimada ka soo qeybgeli doonta haddii aad taabato way fiicnaan lahayd ayib culimadu kolley insha allahu waxay kasoo yani kelimaadka meesha laga soo jeedin doono way kala duwan yihiin sida badan kelimaadka culammadu ee asxaabulmanaadirka ah waxay naqon doontaa kelimaad oo mexrukooda naqon doono ama uu central u yahay qadaayaadka ummadda islaamiga ah hadday naqan lahayd qadaayaadka mataqaana ijtimaaciga ah oo bulsheed ama kuwa amniga ama kuwa tarbawiga ah ama kuwa hadduu alla kuu roon yahay yani waa kaas dabcan xataa siyaasiga siyaasiga ah kama mara qadaayaadka islaamiga ah ummadda muslimada ah iyo qadaayaadka insaaniga ah intaba waa laga hadlayaa insha allahu iyo caa-iliga sidaas oo kaleetood waxyaalaha oo yani family issues sidaas oo kale way kamid yihiin insha allah tan iyo sanadkii labada kun iyo shanta haddii aana khaldanayn wixii ka dambeeyey ayaa inta badan munaasabadan sanad kasta aada dhigtaan maxaa ilaa iyo hadda aad is leedahay dadka soomaalidu wa ay ka kororsadeen maxaase laga faa'iidayaa in sanad kasta aad isugu keentaan dad kala duwan oo soomaali ah oo meel kasta ka imanaya oo la taaban karo taariikhiyan yani camalulmawlid oo sweden ka bilaabashadiisa waxa uu ka bilowday asoo qaab jamaaci ama collective ah wuxuu bilaabay sanadii labada kun iyo saddexdii ayuu bilowday qaab jamaaci asigoo udhacayo magaalooyinka la yidhaahdo stockholm iyo gothenburg ayaa bilaabeen marka haddii aan usoo laabtay su-aashaada marka insha taas waxay ahayd xagga yani saxib taariikhda ah haddii aan usoo laabtay su-aasha maxaa laga faa'iidayaa wax badan baa laga faa'iidaya waxaa laga faa'iidaya waa ko waa barkulan ummadda soomaaliyeed ay isku arkayso oo qadaayaadkooda ay uga hadlaayaan ka hayrihi min almu'tamaraat mu'tamaraadka kaleetood ee caalamka islaamka ka dhaco oo ummadda soomaaliyeed ay mataqaanaa jaariyada dibaddu ay isku warsadaan ay qadaayaadkooda uga hadlaan buu ka mid yahay meeshaas hadduu alla kuu roon yahay yani xisan wa macnan si muuqatay si aan muuqanba yani fawaa'id fara badan ayaa ka jirto matalan culamaa udiin baa imaanaya dadka su-aalahay qaban bay ka weydiinayaan talooyin kala duwan baa lasoo jeedinayaa haddaba alla kore waxaa dhacaya wax la yidhahda interaction baa dhacaayo dad aan intaa is arkin ayaa isku arkayo waa garta alxamdu lilahi rabb alcaalamiin marka waa maslaxa dunyawi ah mid ukhriw ah intaba inta dabcan munaasabadan ay socoto eh, waxyaabaha caanka ah ee aad samaysaan ee dhaqanka ka mida waxaa ka mid a in dadku ay wax wada cunaan iyo in qasaa'idka nebi moxamed caleyhi salaatu wasalaam een, lagu ammaanayo meesha aad ka qaadaan marka waxaan jeclaan lahaa bal qasiidooyinka ugu caansan ee inta badan munaasabadahan oo kale lagu soo bandhigo inaad mid ama laba ku dhufato ha dayib runtii waa qasiidooyin fara badan ayaa jiro wuxuu leeyahay ninka la yidhaahdo yani sheekh nabahani caleyhi raxmat ullahi raxmat alabraar Mm.
oo hamziyada labaad ee caankaa iska leh wuxuu ku leeyahay lam yuzaaxim mudaaxuka albacdu bacdan anta baxrun walmaadixuuna dillaau yani nabi maxamed inta ammaantay calayhi salaatu wasalaam oo ama ku sallisay aad bay u fara badan yihiin nabigu wuxuu ku suureeyey ninkaa shaacirka ah sida maanyo ama bad weyn de badna la yskuma garbin karo Mm.
marka qasiidooyinka sida caanka ah yani soomaalidu ay qaadaan way fara badan yihiin haddii aan soo qaato oo kale waxaa ka mid a ya nabiy salaam calayka Mm.
ya rasuul salaam calayka ya xabiib salaam calayka salawaatu ullahi calayka wagayri wagayruhaa kuthur yani iyo yani buxuur kala duwan ayay ku qaadaan xataa qaar la soomaaliyeeyey oo la soomaaliyey way jiraan oo hadduu alla kuu roon yahay waxaa ka mid oo kale tusaale ahaan yani madxi yani ah, mursal nuurrow madxigaagii kii maqlaayo musaawi waayo muslimba maaho mushabbah weeye Mm.
magaca wuu ku murmi doonaa yani wuxuu cabirayaa qofka muslimka ah Mhm.
markuu maqlo nabi maxamed magaciisa Mm.
inay kamid tahay Sallallahu min alayhi ahami wasallam.
alasbaab al- yani alasaara Mm, macnaha asbaabta qofka farax gelisa inay kamid maasha allah tahay waa yahay way fara badan tahay runtii waa yahay een, waa u soo noqon doonaa su-aal muhiima oo ku saabsan in culimmada qaarkood ay runtii ka soo horjeedaan qaabka loo dhigo mawliidka iyo sida eh, laf ahaantiina aad u aragtaan maadaama aad ka mid tahay eh, culimmada ugu caansan ee suufiyada ama ahlusunna waljamaaca sida dadka qaar ay u yaqaanaan marka laakiin bal mawliidka haddaan dib ugu noqonno taariikhdiisa goorma ayuu soo bilowday baaraka allahu fiika runtii mawlidka sidiisaba waxaa loo kala qaybshaa intaasoo nooc mar waxaa loo qaybshaa dhacdadaas horta sideedaba in la fahmaa fiican waxaa mawlid la leeyahay sidiisaba Mm.
luqada carabiyada waxay ka timi maadada la yidhaahdo walada ayay ka timiday luqa ahaan waa wax dhalasho ah Een, haddii mawlid la yidhaahna luqawiyan waa masder miimiya oo waa mataqaanaa yani masaajidka qaarna waxaa la yidhaha miimi qaarna hayru miimi bay yidhaahdiino min di thalathati laa yafcil lahu ti bimafcalin limasdarin aw ma fihi qad cumila kadaka muctalu laamin mutlaqan waidal fa kana waawan bikasrin mutlaqan xasala ayuu leeyahy ibnu malik la yidhahda ee kitaabka islaamiyada waxaa weeye mawlid waxay ka timiday kelimadaas walada la yidhaha Mm.
marka dhalashadii in yani lagu baraarugo ee markaas mawqif layska taago dhalashadii nafteeda waa hadda dhalasho markaa aan leenahay mawlid hadii la yidhaahdo aa- nabigaa laga wadaa calayhi salaatu wasalaam Mm, dabcan in mawqif la iska taago waxadda bilawday maaha de nabiga baa bilaabay cali ma nabiga xataa waxaa uga horreeyey malaa'igta ayaa uga horreysay iyo yani kaa'inaadka ilaahay markaa nabi markuu dhalaan dhacdooyinkii muhiimka ee caalamka ka dhacay Mm.
nabigana calayhi salaatu wasalaam naftiisa wuu weyneeyey dhacdashadiisi ambiyadii ka horreysay way weyneeyeen Mm.
wax cusub ma aha laakiin waxa cusub waxay tahay in ay muslimiintu ay doortaan waktigii oo nabiga dhashay oo bishaas rabiicul awal ee soomaalidana ay mawlidba ula baxdaba bisha mawliday yidhahdeen soomaalida Mhm.
ayaa waxaa la leeyahay ridwanow ayaa waxay bilaabatay qarnigii lixaad bilowgiisa yacni ninka la dhihi jiray haddaba alla kuu roon yahay almalik almudafar alkawkibri ay abu saciid alkawkibri ibn zayd ibn zainuddin cali bin yani ahay baktikin waa nin oo mataqaanaa soo maray yacni eh, talooyinka muslimiinta ay soo martay ee haddaba alla kuu roon yahay nimankii cabaasiyiinta ka soo jeedo Mm.
ninkaas ayaa bilaabay in xaflad la sameeyo Waa laakiin gartay.
mawlidku nabigaa bilaabay inuu dhalashadiisa xuso xadiiska saxiix muslim ku yili iyo keyrkiiba waa gartay waa nabiga la gartay weydiiyey maxaad u soomaysaa isniinta mhm marka anigu mar aan yani Marka- arrintan ka qoray marka- baxsi yar waa gartay oo waxaan rabaa inaan baxsigaan yar aan ku eedaayo waxaan ku bilaabay yani oon idhi waliana alxukma cala shayi farcun can tasawurihi shayga sidiisaba markii la xukumayo waa in la- asiga la fahamsan yahay Mm.
marka anigu tacriif baan saaray oo mawlidku waxaan ku sheegay camalun jamaaciyun yuraadu bihi gaaliban altacaawunu cala alqiyaami biwajibi shukri watacdiimi waidhaali alfarxi waalsuruuri watajdiidi aliimaani wa ficli anwaaci alkhayraati wayax- wayakhtalifu xukmuhu biikhtilaafi alwaaqici waalxaal macnaha mawlidka sidiisaba waa camal ay muslimiinta si wadareed ay u sameeyaan isugu imaanayaan sida badanna lagu doonayo in la isku kaashado in loo qumo waajibka aan sheegnay oo ah in ilaahay loo shukriyo maxaa nabi Mhm.
maxamed necme buu ahaa calayhi salaatu wasalaam mhm yaa ilaahay raxmadigiisa uu soo diro waa hadiya min allahi caza wajal in looga mahadnaqa ilaahay oo la yidhaha ilaahaygiina sii nabi maxamed waa mahadsan yahay in maalinta aan u sundano nabiga in lagu tacdiimiyo calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele nabiga min acdami shaacir uu ka mid yahay diinta islaamka shacairteeda waxa ugu waaweyn buu ku mid yahay muslimiinta inay weyneeyaan sidaas oo kale wa idhaaru lfaraxi wasuruur in sidaas oo kale muslimiinta ay farax muujiyaan waa diin ilah baa amray subxaanahu wa tacaala qul bifadli illahi wabiraxmatihi fal- yani fabidalika falyafraxuu Mm.
ilahay saas buu leeyahay kadalika tajdiid liimaan in iimaanka naftiisa lagu cusboonaysiiyo mhm iimaanka nabiga wuxuu ku sheegay calayhi sala- ana aliimaana yakhlaq inuu duugoobay buu nabiga sheegay calayhi salaatu wasalaam in la cusboonaysiiyo Mm.
iimaanka iimaanka in la cusboonaysiiyo iyo anwaaca ficli alkhayraat waa teeda gartay kaleetood kelimo aad iyo aad u xiiso badan baa jirta oo markii ma yani majaalkan la yimaado yani aan isleeyahay waa muhiim in lasoo qaato kelimada la yihahda bidca kelimada bidca la yidhaahdo sidii eh, runtii waa kelimo oo mataqaanaa yani eh, carabi ah oo shareecada islaamkana ay ka hadashay Eh, luqa ahaanna hal abuur baa la yidhahdaa hal abuur waxaan hore u jirin in la sameeyo mhm macnaha waxay noqonaysaa creativity ama innovation Een, haddii oo macnaha khaaska islaamka uu tau diiday bidcadu noocna islaamka wuu wuu bogaadiyey wuuna Mm.
tirtirsiiye ha la sameeyo wuu yidhi. midna waxaa weeye islaamka wuu diiday Waa Tuu gartay.
islaamka diidayna waa tii diinta ka hor imaanaysa waa gartay marka marka mawduuca aad ba uu yani udhax weyn yahay ridwaanow Mm.
waxaan Waa yahay.
isleeyahay, een, laguma hoofsan karo hal program kaliya waayahay een, dabcan hal bil ayuu socon doonaa mawliidka een, sida aan filayo Eh, laakiin su-aasha ugu dambaysa haddii aan ku weydiiyo een, sheekh cabdiraxmaan culimo fara badan oo soomaaliyeed ama kuwo fara badan oo muslimiin ah waxa ay aaminsan yihiin in een, sidii loogu talagalay aan loo qaban mawliidka oo laga badbadiyo oo waxyaabaha qaarkood xataa ay u arkaan inaysan sax ahayn diiniyan marka maxay adiga kula muuqataa een, inta badan dhaleecayntaas iyo dhaliishaas iyo een, sida la idin arko Eh, runtii aad iyo aad u mahadsan tahay yani horta sideedaba shay muqadimaa baan leeyahay horta wax ka badbadis la yidhaha ma jiraan nabiga calayhi salaatu wasalaam anigu ma aaminsani in sanadkii oo mar intii la isugu yimaado in xaqa ummaddan ku leeyahay yani lagu oofsan karo aniga ma aaminsani nabi maxamed waagadan ummadihiisa ma gaarin heer ay ka badbadiyaan Mm, maxaa yeelay asigaana noo sheegay taas macnaha wuxuu leeyahay sheekh busayr wuxuu leeyahay yani eh, fansub ilaa daatihi ma shi'ta min sharafi wansub ilaa qadrihi ma shi'ta min cidam yani nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maba aaminsaniba mawlid walaa haddii aan maalinkii oo dhan markaa xuquuqda ilaahay meel dhigno aan nabi maxamed kaliya ku mashquulno aniga waxaan aaminsanaha xuquuqdiisa ma aanan oofsanin sala allahu caleyh wasalam Eh, calayhi salaatu wasalaam abaalka ummadda uu ku leeyahana Mm.
ma oofsan ilaahayna waa kale subxaanahu wa tacaala Mm, يعني وإن كان عليك وإن كان كبر عليك إعراض وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى نبي محمد أمرنا أنا له أسوى مري و- يعني رضوان ولا ما أوف سنكروا أنا وقت أري صح وما أركك رضوان سن ليلة لكن وحد واي.
سوى وينا يا Mm.
ضدك منتقدين تأه كريتي كذا يعني نسوي جيدين أيوة لو باهي هاي ضدك معارضين تأه حقا يلو ليهين de ma aragtaa anigu ma ahi nuuca oo oo ka xajiimoona ama ka qamadhacyoonayo in kariimka Waaya.
la soo jeediyo laakiin Aad baa haddii aan mahadsantahay.
culamadii muslimiinta aan kaaga soo qabta qayb ka mid a Mm.
ee mawlidka camalkiisa dadka la yidhaahdo hadduu alla kuu roon yahay yacni mu'ayidiinta ah ee ku qanacsan haddii lasoo tiri aad bay u fara badan yihiin aad bay u xasan Waaya.
ibnu juuzi baa ka mid a suyuudi baa ka mid a ibnu xajar alcasqalaani baa ka mid a Mm.
waxaa ka mid ah imaam xaafid sakhawi waxaa ka mid ah yani alxaafid yani ibnu dixya waxaa ka mid ah zayn alciraaqi baa ka mid ah Mhm, waxaa ka mid ah mhm.
shamsudiin aljazari qaari aweyn baa ka mid ah waayahay waayaha sheekh sufaadii muslimiinta Mhm, oo dhan aad iyo aad aad iyo aad baa umahadsan tahay inaad barnaamijka nagala qayb gasho aadaad umahadsan tahay ridwan aad iyo aad baarak allahu fiik intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka martida anigoo ridwaan xaaji ayaan idinla socodsiinayey nabadgelyo